ardaydan baratay qur-aanka kariimka iyo weliba yudirase in ku badan hasiitun ardaya uuna iska jirana gabdho iyo kurii waliba munaasabad lan qowday magaalada baydhabo iyoona ku af lehena madarasada imaamo shaadhibi walina ku qiybgelaya madax ku tirsana koonfur galbeed macalimiin bahda walbarashada waalidiin iyo qeybo sheelgedisane bulshada magaalada munaasabadii waliba intii dareertay ardayda lamuujey dhiirigelin iyo bogaadin qur-aankiiyo bardeen iyo inay sii wadaan walbarashadiio kale si mustaqbalkiiyo nagdan aana naftiyo iyo dalkaba walantaranga walina meelaysaya ka bandhigana walyaabogiyo bardeena waxaana ku mid ah ardayda xafladda lanqobdayaha bandhigan iyo osifay lan akhriyan qur-aanka iyo nashiidada madarasada imaamo shaadhibi iyo kabardeena إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أيها الضيوف الكرام أنرتم حفلتنا بقدومكم الميمون حضوركم أسعد وأبهج الحضور إنه لشرف عظيم أن أقف أمامكم اليوم لزم... ممثلا لزملاء الطلاب في هذا الحفل الختام المبارك لحلقات تحفيظ القرآن الكريم إن هذه اللحظات تعبر عن فرحة قلوبنا بما أنجزناه وبما حصدناه من ثمار الجهد والمثابرة في حفظ كتاب الله العزيز أيها الحضور الكريم لقد تعلمنا في هذه الحلقات المباركة معنى الالتزام والصبر واستشعرنا ببركة القرآن الكريم يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا inihii kale maamulka madarasada imaamo shaadhibi iyo martidii ku qaybgalay munaasabada kelmado iyo meelasey ka jiidan yaa bogaadeen ardayda walina iyo waalidka kala dardaarimina in owlaada la kawarhaya waana lasii horumariya walbarashadiyo mayba maxadgoonea maxadnagaye waalidiinta ardayda waalidiinta intii aan haadan lahayn xafladda mayna iskoy lahayn waalidiintii ardaydaas ha tarbiyayti oo intaha deersidii oo xeerka intaa ku deeran daba dareeri iyo maxad oo dhan sugnaatay maylana dadaalisho iyo juhdiyo habiyeen ilaahay kuwaala fii miisaani xasanaatihim kadib ardaydii macallimiinta hasaartii ardayda macallimiinta hasaartii oona dadaal iyo juhdi habiyeen yoona maylana ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abaalmaray ilaahay kuwaala khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah ilaahay jannaan ka abaalmaray wal kale oo abaalasho laga gudi korma leh tan kalead ardaydii ha dadaali ardaydaas oo juhdigaas habiidi ardayda adufcatu thaamina yoona wali lahaa dadaala runtii ciidanka faraxsanantiinaan ku qayb gala xafladda takriimka iyo ijaazada lakasiyahay kutaabtoolku baratay markaska imaamu shaadibi kolley geeka dhan waybaa intaha surmaayadeed mashaayikhe waana lansheekhena muuqmuuqoda cafuma laha kolley maamulkan kama hadnage mayba ka hadalahaye maamulka collejka a b c wayba insii dheertaas mayba kumid ee kutaabta geeka fursadan halleentiyo walkubaradan anuu matelo waalidiintii ardaydii qalanjibiidii mayba lahaa shukran boqolkiiba boqol mabaylanana mar kastaba inay ilaahay cimriga hadheeray ilaahay cimriga hadheeray sidiisin ardaydii wakti oo juhdiya usan kabiideen mayba lahaa insha allah waalidiintana maybaa dardaaran siiyey waalidiinta maybaa dardaaran siiyey iniyo iyo ardaydii oo geeka iyo qalanjibintiiyo iyo geeka hortiyo fadhiyaan iniyo hor sii wadaan sidii ardaydaasiiyow madaarista sida faylinlanka xifdiyo waan laka bardo qur-aanka kariimka iyo culumto kale ka baday magaalada baydhabo iyo guud ahaanba gobolada koonfur galbeed iyo weliba koronqaaday tirada owlaada walkubaradaasa